It's barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddoba iyo labaatanka bisha juulaay ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno doorka dhallinyarada ee horumarinta deegaanka dhalinyarada waxyaalo badan oo waxa jirto ay qabteen waxaana ay weli guda jiraan hadda tusaale markaan bixinno waxaa ka mid a waxay qabteen ilaa saddex barnaamij ama afar barnaamij waxay qabteen ayaan ognahay oo aan wax ka qaban annago laftigeennu barnaamijkaas waxaa ka mid a isbitaal magaalada dowladka laga dhisayo ayaa jira oo wadaan tiim dhallinyaraah heesta maantana waa sidii aan isugu nir may gabin naftaydu waa nabad warkaygani iyo nooli kulanteed hadalna ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida dibadbaxayaasha hong kong ayaa ku ballamay inay isugu soo baxaan waddooyinka magaalada yanlong sabtida maanta ah inkastoo kooxda burcadda ay ku hanjabeen inay rabshado kicinayaan booliiskana waxa ay mamnuuceen dibadbaxyada booliiska ayaa sheegay in dibadbaxayaasha ay jebin doonaan sharciga haddii ay mudaaharaadyo dhigaan kooxda shaararka cadcad ee burcadda saddex xagalka ayaa ku weeraray dibadbaxayaasha iyo dad safar ahaa goob tareenka laga raaco oo ku taala magaalada yonleng toddobaadkii hore hong kong ayaa noqotay meel ay mudaaharaadyo ka dhacaan dhammaadka toddobaad kasta muddo afar bilood ah dibadbaxayaasha ayaa ka caraysan sharciga dowladda shiinaha loogu gacangelinayo qofkii dembi gala si halkaasi loogu maxkamadeeyo ugu yaraan siddeed qof ayaa ku dhintay tobneeye kalena dhaawacay ayaa soo gaaray kadib markii laba dhul gariir oo waaweyn ay garaaceen dalka philibiins aroornimadii hore ee sabtida maanta dhulgariirka ayaa xooggiisa ka dhacay gobolka batanes ee ku yaala jasiiradda ugu weyn waqooyiga philibiin ee luzon saraakiisha ayaa sheegay in dhulgariirkii maanta uu dadka ku abuuray argagax sidoo kalena ay waddooyinka qaar dilaaceen halka dad badanna laga daadgureeyay isbitaalka iyo dhismooyinka waaweyn dadka dhintay ayaa waxaa ku jira laba canug oo da-dooda ay ka yareed hal sano kuwaas oo uu la dumay guri ay ku noolaayeen dowladda ayaa sheegtay inay dhici karto in uu kordho khasaaraha ka dhashay labadii dhulgariir ee maanta ka dhacay dalka filibiin
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey waryaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka madasha waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiin doona hadduu eebbaydma waxaa toddobaadkan barnaamijka marti iigu ah bashiir maxamed faarax cabdi macalin maxamuud maxamed maxamuud xuseen oo ka mida dhammaan dhallinyarada gobolka mudug dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa hadduu eebeedma doorka dhallinyarada iyo horumarinta deegaanada qaarkood ay ku leeyihiin aan ku hormaro bashiir maxamed faarax bashir bal deegaanada horumarinta dhallinyarada iyo doorka ay kaalintii ay ku lahaayeen dhallinyarada
bismillahi raxmaan raxiim cabdiwacdi aad aa mahadsan tahay adiga iyo dhammaan halwadeennada v o e horta dhallinyaradu adduunyadoo dhan marka la joogo waa ayaga hal door ah meel walba haddaan gobolkeena usoo laabanno gobolka mudug iyo magaalooyinkiisa kala duwan dhallinyaradu waxyaabo badan oo horumar lagu tilmaami karo ayay ka qabteen deegaanka tusaale ahaan dhinacyada walba marka laga fiirsho tusaale ahaan dhanka ka qaybgalka waxyaabaha dhallinyarada la xiriira dhismooyinka ee, magaalooyinka qurxinta jidadka waxyaabo fara badan waxaan tusaale kusoo qaadan karnaa oo kale een, laga soo bilaabo geeska meesha ay labada gobol midug iyo galguud ku kulmaan ee, degmada galinsoor oo kale ee, ilaa gaalka ilaamiga marka lasoo fiirsho oo kale waxyaabo badan oo muhiim ay ka qabteen tusaale ahaan ee, dhisitaanka meelaha magaalada laga soo galayo derbiyo qurxinta ee, jardiimo dadku ay ku nastaan ee, buuxinta meelo badan oo burbursanaa oo ay dhallinyaradu gacantooda wax uga qabteen een, wacyigelin dadka ay u sameeyeen ka qaybgalka een, meelo dadweyne sida isbitaallo xarumo ganacsi oo si heersara loo dhisay oo dadku ay si si guud uga qaybgaleen waxyaabaha aadka loo mahadiyo waxaa ka mid a een, gelinsoor oo kale meelo waxaa ka socda dadweynaha loogu talagalay sida isbitaaladii oo kale iskuuladii dhallinyarada gacantooda ku dhisanayaan maalin weyte booqasho gudoomiyaha gobolka midug ku tagay si fiican bay hawshu socotay oo kormeer fiican kusoo sameeyey ee soko marka lasoo aado bandiiradley iyo ilaa saddex xigley halkan howlo fiicana ka socda dagaari oo kale waxaa wa- waxaa jira dhalinyaro isku isku abaabulay oo qurxinta magaalada ee, beeritaanka beero eh, la filayo in mar dhow wax ka soo go-aan ka shaqaynta arrimaha la xiriira bulshada iyo waxyaabo badan oo muuqda ayay dhalinyaradu sameeyeen aada maasan tahay eh, eh, bashiir cabdi macali maxamuud eh, waxaad ka mid tahay dhallinyarada eh, gobolka mudug waxaa jira deegaano dhaca dhinaca bariga eh, dhinaca koonfur bari ee gobolka mudug door muuqda ayay dhallinyaradu ka qaateen horumarinta bal haddaad noo kala qaaqaadid deegaanadaas iyo doorkii dhallinyarada iyo waxyaabihii ay ka qabteen Een, waa mahadsan tahay eh, cabdiwaaxid een, idaacadda een, v o a barnaamijka gaar ahaan barnaamijka madasha ee dhallinyarada Eh, waa barnaamij een, aad dhallinyarada waxaa weeyaan een, ugu soo gudbiso afkaartooda iyo waxqabadkooda Een, haddii aan u dhaadhaco barnaamijkan dhallinyarada doorka ay ku leedahay eh, waxqabadka een, deegaanada bariga dhaca ee gobolka mudug ee koofureed Een, dhallinyarada waxyaalo badan oo waxa jirto ay qabteen waxaana ay weli ay ku kula jiraan hadda Een, tusaale markaan bixinno waxaa ka mid a een, dhallinyaro een, isxilqaantay oo ka mid a deegaanada wasil iyo gawaan iyo hobyo ayaa eh, sanadkan soo dhaafay aad een, uga qayb qaatay barnaamijyada horumarinta dhallinyarada Een, tusaale markaan kusoo qaato dhallinyarada wasileed een, waxay qabteen een, ilaa saddex barnaamij ama afar barnaamij waxay qabteen ayaan ognahay oo aan wax ka qaban annaga laftigeennu Ee, barnaamijkaas waxaa ka mid a een, isbitaal magaalada duleedka laga dhisayo ayaa jira oo wadaan tiim dhallinyaraah Een, waxaa lagu qiyaasay balog u horeysay isbitaalkaas la kicinayo ilaa een, lixdan lixdan kun ayaa lagu qiyaasay lacaga saddex meelood een, ee, laba meelood meel way way ku guuleysteen dhalinyaro inay dhisaan oo wuxuu marayaa hadda een, ee, kalabar sidoo kale waxay qabteen een, deegaankas deegaankaas waxay ka qabteen waxay ka dhiseen aargooyin ee lagu talagalay bilicda magaalada wasileed inay qayb ka qaadato Een, jidad ayaguna waxaa jira iska qabsa dhalinyaradu ay uga shaqeeyeen sidoo kale een, deegaanka hobyo een, xeebta degmada hobyo oo ah een, magaalada xeebeedka een, deegaanada galmudug ayaguna dhalinyarada isxiqaan ay sameeyeen ayaguna waxay qabteen meelo badan oo ay ka mid tahay een, raamboodka magaalada dhexdeeda ku yaallo oo lagu xasuusto dhalinyaradu shaqada badan ay ka qabteen iyo arrimo badan oo intaas la xiriira hagee waxbarasho tahay iyo haddii tahay bilic soo celin magaalada hobyo aada maasan tahay cabdi macalin Eh, maxamed maxamuud xuseen Eh, dhallinyarada gaar ahaan waxaad ka mid tahay eh, bahda waxbarashada horumarinta gaar ahaan marka la yidhahdo deegaanada dhaca dhinaca miyiga ah Eh, door aynkee ah bay ku leeyihiin dhallinyaradu inay kaalin ka qaataan horumarinta Een, waa tahay aad baa umahadsan tahay een, cabdiwaaxid macalin isxaaq waan kaaga mahad celinayaa Een, barnaamijka aad ka hadlaysay oo ahaa een, door intee laga ka qayb qaateen dhallinyaradu deegaanada miyiga ah ee horumarintoodu Eh, dabcan sida hadda aan ooda ogsoonnahay dhallinyarada gobolka mudug waxa ay ka qayb qaateen doorar aad u wanaagsan sida tusaale ahaan haddaan mid ka mid a soo qaato een, wadada dheer ee isku xirta bandarqaali iyo gaalkacyo Een, dhalinta ayaa fashay deegaankaas iyagoona gacmahooda ku faleen Eh, iskaa wax u qabsana ku- ugu tabar raacay dadka deegaanka iyo maamulka gobolkana ku caawiyey Een, sidoo kalete dhallinyaradu waxay ka qayb qaateen isla deegaanadaasi magaalooyinkaasi waxay u sameeyeen wax la yidhaahdo een, bilicda magaalada iyo soo celinteeda ayadoo sidoo kale j- jirtiimo u sameeyey ee, si dhir ay u abuuraan deegaankaasi ayna uga qayb qaataan horumarinta iyo soo celinta bilicda dhanka deegaankaasi
aada maasanta bashiir waxaan rabaa ee arrimahan oo dhan marka ay qabanayaan dhallinyarada waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay dhiirigelin iyo taa dhallinyarada cidda ka kaabta marka la eego in ee, adeegyo intaa la eeg ay ka qabtaan deegaanada Een, cabdiwaxid waa mahadsan tahay horta dhallinyarada inta ugu badan howlaha ay qabtaan waxay u badan yihiin howlo ay iskooda wax u- iskaa wax u qabso ay ku bilaabeen Ee, waa suurtagal in dad ganacsata ama dad deegaanada ka soo jeeda oo qurbaha jooga ay gacan ka geystaan laakiin mishiinka wax dhaqaajinaya iyo dadka hawsha wada iyo fikirka iyo wax iskudubaridka iyo abaabulka deegaanka dadka waxaa iskale waa dhallinyarada Een, tusaale ahaan oo kale dhallinyaradu saa ka warqabtay wadanku xoogaa shaqala-aana way iska jirtaa dhanka jeebka dhibaato waa kasoo wajihi kartaa wayna dhacdaa dhowr mar oo kala duwanna waa la kulannay laakiin inta badan dadka deegaanka ee qurbaha jooga kuwa ee wadanka qaybihiisa kala jooga dadka magaalooyinka sida gaalkacyoo kala jooga ee wax haysta ee deegaanka kasoo jeeda dhammaantood waa marka la fiirsho waa dad tabartooda dadaalaya wadanku waa iska burbur badan buu galay maamul maamul fiican si fiican uma isu helinin dadku laakiin soo kabashada iyo waxaa muuqda iyo didaalka iyo abaabulka dhallinyarada marka la isku daro waxaan filaynaa in hawshu ay gaarto heer guud ahaan ay dadku soo wada fiiriyaan deegaanka Een, annagu haddii xataa aan weyno dadna garab siiya ama gacan nagu siiya hawshan way soconaysaa markas waa fikir nagu dhashay oo kamira dhalintiisu ay waajib nagu tahay aan wadi doonno ilaa maalinta ugu dambeysa ay meeshu noqoto meel la mid a deegaanada kale ee dhulka soomaalida oo si fiican lagu damaashaadi karo aada maasanta cabdimacal ma jiraan meelo qabyo idin ah oo deegaanadii aad horumarin ka wadaan oo hadda ee aad ku howlantihiin ka dhallinyaro ahaan Een, aad iyo aad een, way jiraan een, meelo badan oo weli qabyo noo ah shaqadeeduna socoto tusaale haddaan kusoo qaato waxaa ka mid ah isbitaalkii marka hore carbaaba ee degmada wasul ku yaallo kalabar ayuu marayaa haddana waxa weye afxaar weli wuxuuna u baahan yahay dalka inay ee, in wax laga qabto kaas oo la dhammaystiro meeshaasna baahi caafimaad oo weyn ayaa ka jirta deegaankaas Een, waana u baahan yahay isbitaalka shaqa in laga qabto sidoo kale meelo badan ayaa jira iyaguna Een, dhallinyaradu inta badan fikir ayay leeyihiin oo jeebkooda intu bax kuma hayaan wax yar ay iska aruurshaan tabarucaada contribution ay aruuriyaan mana dhammaystiri karaan een, qabyada iyo baahyada u yaallo oo shaqo waxaan een, rajaynaynaa in ka qayb qaadan doonaan bulshada inteeda kale insha Allah.
maxamed ee, waxaa soo hadal qaaday dhallinyaro ee, inta u dhexaysa bandarqaali iyo gaalkacyo ee ka sameeyey ee, waddo la falay oo si iskaa wax u qabsaa waxaa jirta waddo ee, gaadiidka iyo iyo dadkuba ay dhibaato ku qabaan oo ah ee, waddada loo yaqaano heeca oo u dhexaysa ee, budbud iyo gaalkacyo inta u dhexaysa arrintaasi ee, sida aad wax uga qaban lahaydeen waa tahay aad ba mahadsan tahay cabdiwaxid oo waa jirtaa waddadaasi heeca iyo budbud iyo u dhexaysa een, gaalkacyo ee, inay dhibaato fara badan ku qabaan baabuurta iyo dadka deegaankuba Een, waxaana ku dadaal jiri- ku dala jirnaa insha allah hadduu alla idmo sidii arrintaasi aan wax uga qaban lahayn muddooyinka ugu dambeeya isbuucyada ugu soco- ugu soo horeeya iyo bilaha ugu horeeya qaabkii aan deegaankaas u dhisi lahayn iyo waddadaasi ciidda uga bixi lahayn si dadka iyo deegaanku iyo baabuurtaba ugu nacfiyaan Een, mar dambena ay uga soo yeereen qaylo Een, dhalintuna waa isku diyaariyeen arrimahaasi si ay uga qayb qaadan lahayn maamulka gobolka iyo kan degmadana waxaan ka codsannay dhowr jeer inay arrimaha nagala qayb qaataan walow ay sheegeen inay bal fakar iyo tusaale iyo waxa ay hayaan bay nagu taageeri doonaan
cabdimacal ee, dhallinyaradu yay taa ciddi ku dhiiragelisay in howlahan ay u istaagaan oo horumarinta deegaanada ah Een, run ahaantii een, waa mahadsantahay cabdiwaxid mar kale een, dhallinyaradu een, horta ayagaa marka hore fikradda een, ku dhalatay inay deegaanadooda een, hormariyaan laakiin dhiirigelin ayay heleen oo ay ka imaanaysaa dadka een, waxhaysto oo deegaanada ka soo jeedo galmudug ama, een, gobolka mudug taasna waxay keentay dhallinyarada inay kusii dhiiradaan markaa shaqada inay si tabarucaada ay usii qabtaan
bashiir ma u aragtaa muhiim in dhallinyaradu ay kaalin ka qaataan ee, horumarinta deegaanada si dhallinyaradu ay uga baxaan ama ay uga fogaadaan dhibaatooyinka ay ku dhacaan aad iyo aad oo een, taas waa waa waa wax daruuri ah waa lagama maarmaan ah waana ee, si fiican baan ugu arkaa oo cid kaloo lagu halaynaya maanta ma jirto Een, dhallinyaradu inay kaalin weyn oo muuqata oo aan geeda ku aadinin ay uga qayb qaataan horumarinta deegaankooda waa waajib waxaanan aaminsanahay qaabka dhallinya qaabka abaabulan ee dhallinyarada gobolka mudug ku nool ee hadda hawsha u wadaan haddii ay saan ku sii wadaan ama ay kasii siyaadiyaan in gobolka mudug oo ka mida meelaha aadka dadku ay isha goonida ah aysan ugu fiirinin in ay noqon doonto meelaha adduunyada ama gaar ahaan soomaaliya marka la fiirsho kale meelaha ugu quruxda badan ugu dalxiiska badan ugu didaalka iyo dhallinyaradu meesha ay ugu soo muuqashada badan yihiin inay noqoto ayaan rajaynaynaa hawsha socotaana way socon doontaa hadduu alle idmo waxaana rajaynayaa in dhallinyaro fara badan oo deegaankan u dhalatay oo meelo kala duwan hadda ku mashquulsan inay si weyn deegaanka usoo fiirin doonaan oo didaalada socda iyo dhallinyarada qaabka wax u wadaan iyo isku aadinta naqshadaynta iyo dhismaha wadooyinka iyo qurxinta magaalooyinka ay hadda dhallinyaradu wadaan waxaan rajaynayaa inay dhammaantoodna ay halkan wada imaan doonaan oo heesha- hawsha ay wadi doonaan raggii hore u sii wadi jiray hawsha waxaan leenahay waa mahadsantiin sii wada ragga dambe ee hadda kusoo biirana waxaan leenahay soo dhowaada hawsha waa halkii ka socotaa kuwa dambe imaan doonana waxaan leenahay deegaankiini weeye waana idiin baahan yahay maalinta ugu dambe maalinta ugu horreysa halkan aad timaadaan waxaa imaan doontaan dhallinyaradiinii oo didaal samaysay oo welina u baahan in- in la garab qabto waana waxaana rajaynayaa in dhallinyaro badan oo barnaamijkan dhegaysatay inay muruq iyo maal iyo maskax kusoo bixin doonaan qaabka deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka mudug qurxintiisa loo qaybgeli laha insha allah ma jirtaa dhaliilo dhallinyaradu ay leedahay Ee, cabdiwaaxiid horta howl kasta oo la qabanayo ciddii rabta madaxa u ahaato waa qasab dhaliil waa soo baxayaan dadka waxa dhaliilayaa qaarkood waxay iskugu jiri karaan ee, kuwo aysan u muuqanin wanaagga s- mo- socda kuwo fikir kale iska aaminay oo isii dhallinyaradan maanta howlahan iyo orodkan ay ku jiraan iyo waxyaabahan iyo baabuurtan ay saaran yihiin ee, mashaariic iyo hay-adaha wax ku siiya dhaliilaha la bixiyaa way kala duwan yihiin laakiin qofka hadduu shaqo hayo dee markii shaqa la qabto ayay dhaliishu timaada waxaan aaminsanahay haddii intii dhaliilo soo baxdo waxaan aaminsanahay meesha shaqa in laga qabtay Haddii- ee, dee hadday dhaliil dhaliilma imaan lahayn haddaa wax la qaban lahayn saas daraaddeed dhaliil walba oo dhallinyarada loo jeediyo inay aqbalaan dhalinyaradu ay ku qasban yihiin deegaanku wacyigelin badan iyo fahan waxbarasho oo ballaaran baa u baahan yahay dhaliilo kow iyo laba iyo saddex iyo wax ka badan ayaa imaan doona waan u dulqaadanaynaa oo hawshan looma joojin doono haddii kumanaan dhaliilo soo baxaan waxaan u taagannahay in dhaliil walba oo hawsha aan hayna ka timaada inaan xallinno ciddii dhaliil qabtana aan soo dhoweyno horumarkana waxaan leenahay cidiin kama xigtee geeskiina ka qabta wixii anugu ah haddaad eh, aaminsantihiin in meelaha mashruuc eh, mashaariic waaweyn ku jirto soo dhexgala imaada xafiisyada aan kusoo dhoweynaynaa hawsha way socon doontaa Eh, waxaana rajaynayaa inaad ku qanci doontaan hadallada iyo kelmadaha idiin jeedinayna insha allah maxamed ma jirtaa ee, dhallinyaradu kaalin ay ka qaadanayso horumarinta waxbarashada deegaanada miyiga si dadka ee, miyiga ku dhaqan loo gaarsiiyo akhriska iyo qoraalka waa sax waa jirta arrintaasi een, sanadkii ugu dambeeyey iyo ilaa sanadkan waxaa jirta een, dhallinyarada dugsiyada sare ee gobolka mudug ka soo qalanjabinayay waxay samaynayeen waxbarasho bilaash ay dadka deegaanadaasi miyiga ku dhaqan aan waxbarashada gaarin bay gaarsiinayeen si iskuullada hoose dhexe ay uga caawiyaan een, dhallinyaro soo baxda ee waxbarashay- waxbaratay farta soomaaligana qori karta dhan kastana ka diyaarsan een, sanad kastana waxaan waxaan gudbinaa cid allaale cidda diyaar u ah inay deegaanadaas miyiga wax ka soo baraan dadka deegaanka si u caawiyaan bulsho waxbaratay halkaas nooga soo baxdo adamas cabdi ee, ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hor yimid inta aad wadeen hawsha
Een, eh, mar kale waa mahadsan tahay cabdiwaaxid Een, run ahaantii een, ma badna caqabadaha ee, naga hor yimaado laakiin een, waa waxaa la dhihi karaa boqolkiiba toban baa la dhihi karaa caqabadahaas shaqaa soc- ka soo socotana een, sida walaalkay sheegay saxiibkay bashiir waa caqabada ayaa- eh, challenge ayaa imaanaya Een, waxaan dadku kugu dhaliilaya inta badan shaqadaasi een, waxay ku leeyihiin adaa iska wato waxbaad ku samaysaa waxbaad ku qaadataa annaguna een, haw- shaqadii waxaan u wadnaa si tabarucaada oo iska wax u qabsaa iyo een, ilaahay xaggiisa marka way dhacdaa inay timaado een, qola xataa ay shaqadii ay caqabad kaa geliso oo marar badan way dhacdaa inay taas dhacdo shaqadii noo socoto inay dadka yidhaahdaan een, shaqada dana gaara laga leeyahay ama dad gaara wato inay dhacdo ee, shaqadii deegaanka dhan ka dhexaysay marka way dhacdaa ugu dambayntii gabagabadii barnaamijkeenaan soo gaarnay adinkoo ii soo koobaya maxay tahay fariinta aad isleedihiin ee, waxgal bay u noqon kartaa dhallinyarada ee, si deegaanada horumarintiisa ay uga qayb qaataan Een, mahadsanid Ee, horta dhallinyaradu inta badan dadka gobolka mudug joogaa wacyigelinta way gaartay fariimaha iyo waxyaabaha halkan ka socdaana dhallinyaradu dhabar waxay u yihiin ee, ee, beyska ama meesha ay ka dhaqaaqayaan u yihiin fariinta aan u diraya waxay tahay dhallinyaro adeerayaal wadooyinkii ay faleen mirihii ka dhashay waa aragnay burburka iscayrsiga isdaba orodka maalinba meel ku haaditaanka waxaan aaminsanahay maanta waa maalintii dhallinyarada waxaan aaminsanahay haddii maantay hawshu aan wadnaa ay noqon weyso mid mira dhala inay ilmaheennu ku noolaan doonaan xaaladda hadda aan ku noolnahay saas daraaddeed isku duubnida iyo wadajirka iyo wax isla wadaqabsigu waxay noqon doontaa arrin weyn oo muhiim u ah dhallinyarada waxaana rajaynayaa inaan isku fikir noqonno oo aan hal meel u wada jeesanno waxaan intaa ku darayaa barnaamijyada ee v o edu ay wado maalmahan oo barnaamijka madasha uu ka mid yahay dhallinyaro ahaan gobolka mudug aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan leenahay badiya siina wada waxaan idiin rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo dhallinyaraduna markaas waxay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan wax kasta oo horumar ah haddii waxaad adna waa mahadsantahay waa tahay fariinta dhallinyaradu waxay tahay dhammaan haddaana dhallinyaradu waxay deegaankooda iyo dalkooda u dirahayaan gaar ahaan maamulka ee gobolka inka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu inay ka qayb qaataan horumarka deegaanku sababtoo si biri ka maalin wixii la dhisay iyo waxyaabihii lagu dadaalay miraheeda u helo jiilasha naga dambeeyana ay ugu nacfiyaan deegaan diyaarsan iyo dhul aad u qurxoon ay usoo dhowaadaan marka waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin bahda v o a
waa mahadsan tahay mar kale cabdiwaaxid fariintaan dhallinyarada u reebeynaa haddii aan nahay dhallinyarada gobolka mudug waxay tahay inay ka qayb qaataan dhallinyaradu dal iyo dowlad meesha ay joogaan dhallinyarada u dhalatay deegaankan ama kuwa soomaaliyeedba shaqada socoto oo ama ka mid wadooyin ama caafimaad ha noqoto inay nagala qayb qaataan sidii aan jiilka soo socda iyo annaguba inoo anfacdo horumarintaas wax laga qabanayo marka dhallinyarada waxaan leenahay meel kastoo aad joogtaan waxaan ii rajaynaynaa inaad nagala qayb qaadan doontaan howlaha socda aad baa u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen cabdi macalin maxamuud bashiir maxamed faarax maxamed maxamuud xuseen dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada gobolka mudug waxa ay marti ugu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayey intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib isaga maqli doonno waxaannu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiisa leh
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo barnaamijka madasha dhallinyarada magaalada gaalkacyo inoogu soo diyaariyey haatanna waa ciyaarihii waa tahay xalay ciyaar la yaab laheyd ayaa waxay ka dhacday gobolka new jersey ee dalkan maraykanka waxaana ay dhex martay labada koox ee reer sbain ee weliba ka wada dhisan magaalada madrid ee real madrid iyo atletic madrid ciyaartaasna waxaa sidii daadkii oo kale loogu fatahay atletic real madrid oo lagu garaacay toddoba gool cabdiqaadir mursal oo ila fadhiya ayaan jeclaan lahaa oo daawada ciyaartaas inaan wax ka weydiiyo cabdiqaadir inkastoo ay ahayd ciyaar saaxiibtinimo haddana jabka culus ee real madrid gaaray maxaa lagu tilmaami karaa run ahaantii horta waa waxaa la dhihi karaa waa madrid derby oo mar kale ka dhacay new jersey ee dalka maraykanka real madrid waa ciyaartan waxay qayb ka tahay isu diyaarinta xilli ciyaareedka cusub real madrid iyo atletic madridna waxaa ka dhexeeya xifiltan weyn kulan walbo ay dheelaanna ma noqdo mid kaftan ama ciyaar saaxiibtinimo u eg xitaa haddii ay ciyaar saaxiibtinimo tahay marka ciyaartan waxay ahayd mid adag laakiin real madrid ayaa aad loogu awood sheegtay waxaana looga badiyey toddoba iyo saddex laakiin afar gool oo ka mid ah waxaa dhaliyay diego costa oo weliba calaamadda casaanka ahna qaatay waa ka garan kartaa dagaalka labada kooxood ka dhexeeya meel kasta inuu meel kastoo isku arkaan inuu dagaal jiro marka zidaan waxaa laleeyahay tababare zidaan isdiyaarintiisii weli waxbaa ka qabya ah horena waad aragtay guuldarro kale ayaa kusii dhacday marka isdiyaarintiisii zidaan guulo ma gaarin inkastoo beel uu yidhi ha baxo oo hadda kooxda gaaret beel uu ka tegayo oo kooxda china ee la yidhaahdo jingsu sunin ayuu ku biirayaa laleeyahay beel wuxuuna noqon doonaa ciyaaryahanka ugu mushaarka badan caalamka weliba qayro caadi ayuu noqon doonaa kooxdaasna waxaa iska leh shirkadda suning business marka atletica madrid diyaargarow fiican ayay samaysay joy folakis oo boqol saddex iyo toban milyan laga soo bixiyey ayaana kulankaasi saftay weliba goolka koowaad isagaa furay isaga ayaa dhaliyey run ahaantii laacibkan waxaa loo malaynayay inuu tegi doono koox aan ahayn atletic madrid sida inuu tegi doono barcelona real madrid manchester united chelsea bayer muniq dhammaan kooxihii raadinayay intuu ka leexday ayuu atletica aaday waxaa la leeyahay maadaama uu aad u daayar yahay wuxuu tartan la geli lahaa ciyaartooy badan haddii uu tegi lahaa real madrid ama barcelona ama bayer muniq ama manchester united marka wakiilkiisa ayaana u dooray ayaa la leeyahay si mustaqbalkiisa ciyaarta haddii aan dib ugu soo laabano real madrid iyadoo lix gool iyo eber ay ciyaarta maraysa ayay saddex keeneen marka zidan muxuu ku marmarsiiyan doonaa mar haddii guuldaro intaas la eg la gaarsiiyey xilli ciyaareedkan uu bilow maarata mar dhow la bilaabi doono wuxuu leeyahay ciyaartoyda ayaan tijaabinayay qof kasta oo ka mid a ciyaartoyda si uu u safto ayuu leeyahay si aan u helo ee tobanka qof ee aan la shirtegi doono waxaana ka dhaawacmay oo dhaawac culus u soo gaaray marco asensio oo ka mid ah dadkii uu yacnii isku islahaa waad la shirtegi doontaa Ee, wararka qaar ee soo baxayn waxay sheegayaan in maamulka real madrid ay laga yaaba inay ka fiirsadaan in garet bel uu baxo maadaama uu asensio dhaawacmay ee, inkastoo weli la sheegayo in bel uu heshiis la galay kooxdaas waa tahay dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa ee, waxaanu haatan jalleci doonaa kaalmihii heesaha waxaanan idiin soo qabanay codka macaan ee axmed cali cigaal sidii aan isugu nil ma ay gabin naftaydu il waa nabad warkaygani iyo nooli kulantee hadalna kiina deexiye nabaaqiyo wax siiniyo nabaaqiyo wax siiniyo namadhab nabciya subaa nabaaru markaa tahay qalbiga nadiife naruurada la dhowra kuma nicin kumana nicin naxalina kuma qaadine sookii nabi wili haddaad noloshaga wadaan nabadgala ihaa jira sidii aan isugu nihin ma ay gabin naftayduwe waa nabad warkaygani iyo mooli kulantee adalna kii nafteexihi nafaaqiyo wax siiniyo nafaaqiyo wax siiniyo namadho namciya subaa nabaarun markaa tahay qalbiga nadiife naruurada la dhowra kuma nicin kumana nicin naxalina kuma qaadine sowkii nabi wiyi haddaad noloshaga wadaan nabadgala ihaa jira
heestaasi uu ku luuqeynayo axmed cali cigaal ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabayn doonaa tan iyo inta aan galabta afarta aan dibadda maahooda ugu kulmi doono waa cabdulqaadir samakaabi anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada idinoo joogay oo idinla hesada iyo duhur wanaagsan
Nabarriyo, nudubiyo, noqonin, nabaa.